halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrband iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa habeen khamiisa bisha sebtembarna waa saddex sanadkuna waa laba kun iyo shan iyo tobanka waxaana idaacaddeena aad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go-aankaaga oo nuuga hadli doono kulan gaar ah oo ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya kaasi uu laga hadlayey loolanka ay dowladaha geeska africa ay kala kulmaan weerarada al-shabaab waxaana barnaamijka caawa si wadajir idinkugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
kaasi waxa uu ahaa jamaal maxamed xasan danjiraha soomaaliya ee dalka kenya oo ka hadlayay dadaalka dowladda soomaaliya ee la dagaalanka ururka al-shabaab qodobada kale ee aad dhegaystayaal maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamij dheer oo ka hadlaya loolanka ay dowladaha geeska afrika kala kulmayaan weerarada ururka al-shabaab iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo horrayn doonaa qodobadii warkaa ugu doorka roonaa uganda ayaa waxay xaqiijisay in laba iyo toban ka mid a askarteeda ka tirsan amisom lagu dilay weerarkii al-shabaab ay ku qaaday saldhig military oo amisom ay ku leedahay degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose bati akunda oo ah afhayeenka militariga uganda ayaa qoraal uu soo dhigay barta twitter-ka waxa uu ku sheegay in toban meydadkaasi ka mid ah maanta laga duuliyey magaalada muqdisho loona qaaday dalka uganda al-shabaab ah ayaa waxay sheegatay in weerarkii janaale ka dhacay aroornimadii talaadadii ay ku dishay toddobaatan askari oo ka tirsanaa ciidamada amisom balse ilowareedyo v o e-da la hadlay ayaa dhimashada waxa ay ku sheegeen labaatan baadi akunda ayaa waxauu sheegay in weerarkii janaale uu yahay mid cayaarta wax ka bedeli doona islamarkaasna al-shabaab ay fishaan jawaab ku habboon oo kaga timaada ciidamada amisom akunda ayaa intaas wuxuu ku daray in kastoo weerarka uu jiro haddana taasi aysan ka hor istaagi doonin uganda dadaalada ay ku caawinayso nabadeynta soomaaliya
kulan ay yeesheen golaha wasiirada dowladda soomaaliya ayaa waxa ay tilmaameen inay xilkii uga qaadeen taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed genaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe waxaana ay golaha wasiiradu isku raaceen in sidoo kale genaraal maxamed aadan axmed uu bedeli doono taliye indhaqarshe si rasmiya looma oga sababta ka dambeysa xilka qaadista genaraal indhaqarshe waxaana xilkan laga qaaday isagoo haatan dalka dibadda uga maqan war-saxaafadeed laga soo saaray kulankii golaha wasiirada ayaa lagu sheegay in taliyaha cusub ciidamada dowladda soomaaliya ee xoogga dalka loo magacaabay genaraal maxamed aadan axmed uu markaa howsha si dhaqso leh u u gudagali doono isagoo islaamar ahaantaasina si kooban looga hadlay taarikh nololedkiisa lana sheegay in waxbarashadiisii ciidanimo kusoo qaatay kuliyadda ciidanka masar kuliyadda hogaaminta ciidanka cirka ee ms wadanka ruushka iyo kuliyaddii dagaalka ee dalka maraykanka
muhaajiriin aada u tiro badan uu doonaya inay u gudbaan dalalka yurubta galbeed ee hodanka ah ayaa waxa ay buux dhaafiyeen mid ka mida goobaha tareenada laga raaco ee magaalada budapest ee dalka hungary arrintani ayaa waxa ay dhacday kadib markii booliisku ay isaga baxeen goobtaasi isniintii ay dowladda hungary faraha ka qaaday dadkii ay ka horjoogtay goobta tareenada ee kileti kadib markii dowladda jarmalku ay ku dhawaaqday in ay qaabilayso dadkaasi mayngelya doonka ah laakiin salaasadii ayaa haddana dowladda hungary ay joojisay muhaajiriinta ra-iisul wasaaraha dalka hungary ayaa maanta magaalada brussels ee xarunta midooda yurub waxa uu kula kulmay guddoomiyaha baarlamanka ee yurub ra-iisul wasaaraha hungary ayaa wuxuu sheegay in mashaakilka muhaajiriintu uu yahay arrin quuseysa jarmalka oo keliya tan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington sabtidii toddobaadkan ayaa idaacadda v o a ee magaalada nairobi ee dalkaasi kenya waxa ay ku qabatay barnaamij gaar ah barnaamijkaasi oo ku saabsan loolanka ay dalalka geeska africa ay kala kulmaan ururka al-shabaab kulankaasi waxa uu markaasi ka qayb ahaa aba ka qayb galaba siyaasiyiin iyo aqoon-yahano soomaali iyo kenya u dhashay waxaa kale oo qayb ka ahaa qaar ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi kenya waa kan barnaamijka oo ay soo jeedinayso waryaheena v o a falastiin axmed imaan waxaan ku bilaabayaa waxoogaa yar oo furitaana oo aan ugu talagalnay barnaamijka inkastoo awoodda weyn ee al-shabaab ay saldhig u ahayd soomaaliya haddana waxaa waayadan suuro galayay inay weeraraan wadamada dariska sida kenya uganda jabuuti iyo etoobiya sidoo kale waxay u hanjabeen wadamo ay ka mid yihiin burundi iyo siralion oo ka mida wadamada ciidamada ku yaboohay soomaaliya si gaara haddaan u xusno dalka kenya inkastoo sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii dalkan lagu weeraray safaaradii maraykanka uu ku lahaa haddana waxaa soo maray dhowr dhacdo oo ka dambeeyey oo ay ka mid tahay dhacdadii ka dhacday moolka westgate oo ay ku dhinteen lixdan iyo toddoba qof oo ay ku jiraan kuwii weerarka soo qaaday iyo tii jaamacadda gaarisa oo iyana ku dhinteen boqol afartan iyo toddoba qof tiro badanna ay ku dhaawacmeen sidoo kale qaybo ka mida gobolka waqooyi bari waxaa ka dhacay weeraro lagu birtilmaameysaday dadka shaqaalaha rayidka ah ay aan ahayn soomaalida ee ka howlgalaya gobolkaasi taasoo keentay inay gobolka isaga baxaan dadka aan asal ahaan soomaalida u dhalan ee dhinacyada waxbarashada qodista macdanta iyo shaqooyinka kale ku jiray waxaan rabaa marka ugu horeysa dhinaca kenya inaan ku bilaawno waan ugu soo biiri doonaa mudanaha dooda uga qeybgalaya kenya ee kasoo gala galbeedka wajeer waa sugaynaa xildhibaan cabdiqaadir oore laakiin waxaan rabaa inaan siiyo rofesor cabdiwahaab sheekh cabdi samed maxay tahay sababta al-shabaab ay u bartilmaameysanayaan dalka kenya waxaan u malaynayaa falastiin ay siyaabo badan baa loo macnayn karayaa wadankani waa dal micnaha furfuran weeyaan marka waxay noqotay soft target wax lay noqotay markaad fiidiso meelaha badana ay ku badan tahay al-shabaab waxa weeye waa gobolka xeebta iyo gobolkan waqooyi bari ee dalka historically markay eegtidna labada gobol waa laba gobol oo marginalization lagu sameeyey waa la yara gacan madaxeeyey marka waxaad moodaa marka waxay noqotay marka soft target ay noqotay dadka ku nool gobolka waqooyi bari markaad eegtid dhalinyarada gobolku waxa uu leeyahay hal jaamacad oo garissa university college buu leeyahay for the last fifty years gobolkan waxba yaraatay oo jaamacada oo ka dhisnaa ma aynan jirin marka waxay noqotay marka ardaydii in micnaha yani waxyaaba fara badan la tusiyo la yidhaahdo maaragtay yani maadaama aadan xataa lifestyle ahaan gobolka waa ka duwan yahay yani dadka muslimiinta ee ku nool wadankan kenya yani dadka kenyaanka ah waxaa la odhan karayaa dadka muslimiinta ah ee ku nool gobolka wadanka kenya waxaa lagu qiyaasaa ilaa boqolkiiba labaatan toban toban iyo shan iyo labaatan iska dheh haddii aan aada u badin weliba waana meelaha ugu badan ee nimankan ay maaragtay ay ay xoogga saarayaan aan gobolka xeebta soo qaata xeebta markaad fiirisid yacni waxa weeyaan dadka muslimiinta ee ku nool waxay waxay tabanayaan oo ay tirsanayaan yacni historical injustice fara badan oo lagu sameeyey yani waxaa ka mid ah yani lan issueska gobolka waa gobol yar yani waxaa mada dhulkii gobolka u lahaa ayaa dad badan oo upcountry ka imaaday ay qabsadeen marka taa marka waxay sababtay in la yidhahdo dhulkiinii waa laynka qaatay wax maanta idin hare ma laha wax sumcadoo idin hare ma laha marka kaari inagu soo biira dadkan soomaaliyeed ee dhinaca kale ku nool waa dad muslimiinah oo dad yani same lifestyle aan ahnay lifestyle isku mid isku mid isku mid isku mid aan ahnay dadkaan laakiin dad lifestyle ahnay naga naga duwan taa marka waxay sabatay marka inay ku biiraan marka oo marka ay noqdaan inay asbaab ku biidaan ayagoo marka u argudaya mujtamacaadka marka ay ka soo jeedeen waa mahadsan tahay waa kugu soo noqon doonaa waxaan rabaa inaan siiyo safiirka soomaaliya jamaal maxay tahay sababta dowladda soomaaliya waxay helaysaa taageero caalami ah ciidamo badan oo caalami ah wadanka jooga maxay tahay sababta dowladaada ay uga adkaan la-dahay kooxda al-shabaab asalaamu calaykum falastiin aada waa mahadsan tahay dhammaantiin waana salaamay su-aasha haddaan kaaga jawaabo sidaa la socotid shabaab ama ololkan alqaacida soomaaliya kaliya ma joogo hadda sidaa og tihiin adduunkao dhan waxay isugu tageen isis ama ha jooga middle east ama kuwan afghanistan jooga marka la fiiriyo wadihii adduunka o dhan baa la dagaalamaya haddana waxaa moodaa meel hal arka welin laga saalay soomaaliya haddaa fiirsatid saddex sano ka hor dowladda markay tihi ninety percent almost south central soomaaliya ee gacanta ku haya meelo badan maanta waxay kusoo hareen hal gobol iyo meelo yarar marka waxay kutusaysaa marka loo fiiriyo resourceska soomaaliya ee galay ee shabaab lagula dagaalamo kan ugu jaban ama lacagta ugu yar adduunka lagula dagaalamo qolyahaas ayaa gashay soomaaliya marka la fiiriyo amisom iyo ciidamada soomaalida iyo dhammaan marka runtii markaa fiirisid dadaalka la sameeyey iyo hadda meesha ku sugan yihiin wax badan baa la qabtay waana xana wax soomaali ku kooban maaha waxan waa transnational sidaas sheegeen hadda meelo badan oo regionka dhibaato ka geysteen wayna joogaan meelo badan marka arrin soomaaliya keliyana u taalmaa waa arrin adduunka o dhan iska kaashadaan loo baahan yahay waxaan siinayaa dr cabdiraxmaan baadiyo muddo ayaa kasoo shaqeynaysa soomaaliya ilaa markii kooxahan ay bilaabanayeen sidee isleedaha waa looga adkaan karaa al-shabaab guud ahaan gobolka waxaan rabaa inaan ku bilaabo shabaab marka laga hadlaayo ayagoo mushkiladka bilowgeeda ayaga ma ah shabaab waa reaction waxaa waaye waxay ka kaceen ay ka bilowdeen dowlad xumi wax la yidhaahdo bad governance waxay ka kaceen injustice waxay ka kaceen dulmi lagu sameeya dad ay ka kaceen maxaa jira iskama samaysmi karaan dadku haddaan sababa aysan jirin taariikhda soomaaliya marka la fiirsho anigu hadda caalamka marka sii aadayo waxaa la dhihi karaa marka ugu horeysay oo arrintaanu ay soomaaliya ka bilaabatay waxay la bilaabatay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii marka culummo soomaaliyeed la dilay oo lagu dilay ayaga oo sacabooley ahoon qoryo qaadanin oo lagu dilay diinta islaamka ma qabto sidaas eh ha laga daayo markii la yidhi waxaa la bilowda wax lagu magacaaba reaction xoog badan oo dhallinyaradii isla diin jacaylku hayo soomaaliyeed dhallinyaradaas marka caalamkay kala aadeen markii caalamka kala aadeen qaarba fikradihii caalamka yiilay soo qaateen qaar ka mida waxay tageen afghanistan waxay ka qayb galeen dagaalkii lagu jebinayo shuuciyadda lagu jebinaya ka qayb qaateen qaarkaas marka qaar badanoo kamid waxay ahaayeen soomaali soomaali bay kusoo noqdeen marka markay soomaali kusoo noqdeen waxay kusoo noqdeen soomaaliya marka dowladda naga burburtay soo noqdeen in badanoo kamid halkaas waxaa ka bilowda marka dalka soomaaliya mar haddii dowladdii burburtay yaa inay xukumaan xaqu leh jabhadihii waxay yidhaahdeen jabhado beeladay ahaayeen marka annagaa xaqu leh qaar badanoo soomaali ahoo islaamka in lagu dhaqma raban waxay yidhahdeen xaqu ma lihdiine soomaaliya diinta islaamka lagu xukumi halkaas waxaa bilowda marka kooxo hubaysan oo marka dagaalkii soomaaliya ka dhacay waa ogtihiin wadaad wadaad la diriray oo magaca diinta soo xambaarsan iyo qabiil qabiil la diriray iyo qabiil wadaad la diriray intaba soomaaliya way ka dhacday marka dowladdii dhexe soomaaliya ay burburtay arrintaanu marka waxay ka timid dhacday ay soo xoogaysatay sad ogtihiin markii ay jiiraalka nagu dheeraaday markii dagaaladii sokeeye dheeraadeen oo mataqaanaa oo xal la keeni waayey caashe axmed cabdalla oo xildhibaan horena ahayd waxaa la sheegay in dhibaatada ugu badan ee sida hadda doctor cabdiraxmaan uu xusay ay tahay caruurtan oo aan xaqoodii helin sidoo kalena waxaa la yidhaahdaa dagaalka lagula jira al-shabaab kaalinta ugu yar waxaa ku leh hooyooyinka oo iyagu ah mar hooyooyinkii dhala dhallinyaradan marna ah xaasaskii marna xaafadihii jooga laakiin xoogihii loo baahnaa in dhallinyaradan ama wax loogu qabto ama hay-adaha amnigu ay ku ogaadaan aan soo gudbin falastiin waad mahadsan tahay dadka meesha isugu yimid aqoon-yahamada bahda saxaafadda madaxda ambasatoorka waa idin wada salaameen i think mushkiladda ay leedahay shabaab ma aha only inta hadda laga hadlay way kasii ballaaran tahay waxaan qabaa aniga dhalinyarada xaqoodii marka laga hadlaayo waxyaabo badan baa isu yimi oo isku soo isugu yimi meesha waxa ugu horeeya waxa weeyaan dagaaladii sokeeye kabacdi markii dalku burburay oo dowladdii soomaaliyeed la waayey haweenka soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwii dhexda u xidhay dalka soomaaliyeed caruurtii ay soo koriyeen oo ay barbaariyeen oo xaqoodii siiyeen oo u xamaaleen oo waxbareen waxaa loo keenay fikrado khaldan oo tan ugu horeysa ay tahay taa shaqo la-aanta ilmihii markuu iskuulkii soo dhammeeyo oo uu gurigii yimaado oo aan dowladi jirin oo u arko hooyadiis iyo aabihiis inay meeshii aanay aanay aanay isaga kafaalo qaadi karin mar hadduu uu adal noqday markaa inuu helo shaqo waxaa la rabay marka dowladihii soomaaliyeed ama kumeel gaar ha ahaadaan ama ta rasmigo joogta ha ahaadaan inay hantaan dhalinyaradaas oo xoogga saaraan laba waxyaabood waxa ugu horeeya waxay ahayd dhalinyaradan in loo sameeyo shaqo abuur tan kale waxay ahayd in maxaa layaa ciidan soomaaliyeed oo ballaadhan oo nabadgelyada soomaaliyeed hanta in la sameeyo markaas bay noqon lahayd inay maxaa layaa dhalinyarada al-shabaab laga adkaan lahaa sababtoo a fikirka ay u sheegayaan iyaka mid ka fiican oo dhalinyaradaasi ay wax ku heli lahaayeen baa la abuuri lahaa
farsin waa mahadsan tahay marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan salaamo bahdas v o a oo barnaamijkan ay soo qabanqaabiyeen waa barnaamijyada loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed arrimaha muhiimta inay ka hadlaan oo aan aada aan looga hadlin marka xigta waxaan salaamaya akhyaarta sharafta le halkan joogtay nagala soo qabshay barnaamijka haddaan su-aasha ka jawaabo waxa aan rabaa inaan eego mawduucii ahaa oo la yidhi wadamada regionku maaragtay doorkii ka ciyaarayaan maxay tahay arinta al-shabaab al-shabaab waa arrin soomaaliyeed xalkeeduna boqolkiiba sagaashan wuxuu ka imaanayaa soomaaliya marka halkan wadamadan waxa soo gaaray waa waxa la yidhaaho waa secondary effect ama waa wixii maaragtay mawjadii maaragtay soo baxatay unba xoogaan baa kasoo gaaray al-shabaab waxa ay u dhisan tahay soomaaliya ay uga jirto dadkao dhan waa ogyihiin waana ka warqabaan cabdiraxmaan baadiyo iyo cabdiwahaab baa ka dhawaajiyey waxay ku salaysan tahay waa cadaalad daro weeyaan cadaalad daro oo ka imaanaysa wadanka gudihiisa haddaad eegtid beelaha soomaaliyeed sidii dagaalkii sokeyuhu u dhacay beelaha xoog badan beelaha ay ka adag yihiin bay muquuniyaan ama maaragtay ay cadaadis ku sameeyaan al-shabaabna markaa waxay u tagtaa dadkaa la cadaadiyey bay waxay ku yidhaahaan dadkiini saad u xoreyn laheedeen ama idinka laftiinu maaragtay sii celin laheedeen annakaa gacanina sinina imaada taas hadday u shaqeyn weydo waxay u wareegaan xagga diintii aadaan oo diintii ka raacaan oo xaggaasii ka aadaan marka waxa weeyaan xalka al-shabaab wax fudud maaha dadku waa iska yidhaahaan oo kale arrinta maxaa laga qaban karaa arrin lagu xalili kara maaha sanad ama labo ama saddex lagu xalili kara maaha waa arrin qoto dheer waxay u baahan tahay ciidan iyo xagga bulsho siyaasadeed xalku wuxuu ka imaanayaa dadkan al-shabaab dhibaatada iyo bulshada xag ay ka fiilgarooday soomaaliya bay ka imaanayaan taana muruq iyo xoog iyo qori lagumas xalili karayo marka waxa weeyaan xalku wuxuu noqonayaa in la eego la yidhaaho dadka soomaaliyeed waa in ay ka hadlaan sidii ay arintan u xalili lahaayeen oo isu yimaadaan oo laga qaybgeliyo oo la sameeyo reconciliation oo kale la sameeyo ambasador jamaal dadka qaarkood waxay sheegaan in dhibaatada ugu weyn ee gobolka ka haysata la dagaalanka al-shabaab ay tahay inaanay jirin midnimo ay ku wada wajahaan la dagaalanka sida in xogaha la isweydaarsado sirdoonka la isweydaarsado laakiin ay tahay in markuu qofkii shabaabka ahaa dhinaca soomaaliya uu jiro markuu soo gudbaayo in dadkii xuduudaha joogay iyo dowladihiiba aysan wada shaqayn ka lahayn wada shaqayn intee leeg ayay dowladda soomaaliya iyo kenya ka leeyihiin la dagaalanka al-shabaab horta saad la socotaan shabaab ma aha wax soomaaliya u gaara soomaaliya shabaabku sida ay dhibaatada u geystay meelna ma geysta laakiin shabaabku waa transnational wadamo badan oo regionka ah ayay dhibaato ka geysteen wadamo badan ayay ayay ka operate kareen waa arrintaasina waa arrin facts dhibaatooyin geysteen ayaan ognahay second xiriirka kenya iyo soomaaliya runtii haddii xiriirka kenya iyo soomaaliya xun yahay waxaa laga yaabaa inaan barnaamijkan inoo suurtagalin hal ku qabsano marka xiriirka labadooda waa fiican yahay dhinaca amniga waa laga wada shaqeeyaa hay-adaha amniga haday noqon lahayd wasaaradaha amniga qaabilsan xiriir fiican bel wada shaqeyn fiican belya xadkeenu toddoba boqol iyo dheeraad kilomitr from raskamboni to baled how waa xad aada u dheer meelaha way meelaha nimankani ay tagtagaan oo ay joogaan dhibaatooyin ka geystaan u badan sidaa la socotid dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya iyadoo aan isticmaalayno the j c c barnaamijka la yidhaho frameworka lagu wada shaq laba dowladood in arrinta wax laga qabto ayaa gacanta lagu hayaa horena waa loogu hayay waana laga wada shaqaynaya arrinta tan laftigeed ma suurtogelayso haddii aan dadka shacabka qayb ka qaadan bcause dowladdu kama adkaan karto dadka nabadiidka haddii aan dadka shacabka aynan kusoo wargelin dhibaatada intay laeg tahay meeshay joogaan waxay qabtaan xaaladdu sida tahay labada dowladoodba gacantooda tabartooda waa iska yaraanaysa haddaanay shacabka ka helin inay shacabku taageeraan marka shacabka responsibility gaaraa saaran inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo labada dowladood ilaaliyaana nabadgelyooda sababta waxaa weeye maanta kenyaan joognaa hanti badan baa inaga taal qaxooti badan baa inaga jooga waa ku noolnahay arday badan baa joogta hay-adihii soomaaliya ka shaqeynaya inta badan meelahana joog marka soomaaliya kenya runtii in nabadgelyada la adkeeya innagana danbaa noogu jirta kenyaanka dan baa ugu jirta marka sida soomaaliya uga fakerayno adkeyno inaan regionkana iyaga laftiga uga fakerno amniga because wixii dad soomaaliyan regionka ku wada noolyihiin saameynteedin labaa dhinaca waa gaaraysa marka waxaan qabaa in wada shaqayn iyo soo dhawaanshow nimanka laga adkaan karo maxaye doctor baadiyo marka aad fiiriso dagaalka hadda lagula jiro al-shabaab gaar ahaan kenya kay kula jirto oo iyadana dhibaato badan ay ku hayaan iyo tan soomaaliya ma u muuqataa mid labada dal ay ku leeyihiin siyaasad midaysan oo ay kula dagaalamaan al-shabaab horta ugu horeysa ugu horeynta waxaan rabaa inaan yidhaahdo shabaab maadaama ay yihiin dad soomaaliyeed oo qaarna ay muuqdaan qaarna aysan muuqanin oo ilaa toban sano ka badan meelaha qaar ay xukumayeen oo dhallinyaradii ay fikirkii geliyeen oo dumarkii ay geliyeen oo reer miyiga ay geliyeen toban sano ayay ku dhex jiraan soomaaliya yaan loo malaynin in looga adkaanayo kooxii qoryaha wataa meesha ka tegi in looga adkaanayo dadka rumaysano waa dad aan fahamsanayn ideolojiyada ay xambaarsan yihiin iyo siday camiiq u tahay iyo siday u xambaarsan tahay magac diineed oo dad badanoo diinta aqoon ay u geli karto fikirkaas waxaa horta in aad loo fahmaa la rabaa tan kale waxaa waaye joogitaanka ciidamada ajnabiga ah ee soomaaliya jooga hadda dagaalka shabaab kula jiraaho shabaabka baa laga yaabaa inay magaaladii ka saaraan laakiin waxay ila tahay aniga waxay xoojinayaan ideolojiyadooday xoojinayaan maxaa yeele waxay u muuqanayaan ciidamo ajnabi ah oo aan muslim ahayn oo dad muslimiin inta u yimiday dalkoodii jooga marka taas waxay keenaysaa dadka marka inay ku qanci karaan dad badanoo kamida gaalaan ugu soo duushay marka haddii la rabo in laga adkaado shabaab shabaab waxaa la rabaa barnaamij aad waasac u ah in looga adkaado waxaan looga adkaa karaa waxay ka bilaabataa marka ugu horeysa ciidan soomaaliyeed muxuu ahaa mukhaabaraanba intelligence soomaaliyeed dowlad soomaaliyeed ayaa dhammaystiri karta ka adkaashaha shabaabka maxaa yeele dhammaan xabad laguma lay karee waxaa la rabaa in ideolojiyada la bedelo oo bulshada ka qayb qaadato oo ciidan soomaaliyeed uu la wareego xilka iyo marka intaan ciidan soomaaliyeed laga cambidixaana dhismihiisa inta dowladdoona aysan ku faafaynin meela meela muxuu ahay meelaha loo baahan yahay shabaab way jirayaan way sii xoogaysanayaan dad badanaa ku biiraya fikirka ah niman ciidamo ajnabi ah aan soomaali ahayna shabaab ka adkaanaya dadka rumaysano waa dad riyoonaya waana istaraatiijiyada khaladka ah sidaa darteed ciidamada kenyaanka ah iyo ciidamada imaanaya kama adkaa karaan shabaab kama adkaa karaan waxaa maga lagaa maarmaan in la yimaado istaraatiijiya ka bedelan intaas ayaa aniga qabaa waa mahadsantiin waa usoo noqon doonaa taas hay waxaan siinayaa professor cabdiwahaab professor cabdiwahaab iskaashi haddii aanay wadamada gobolka ka yeelan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab ma guulaysan karaa dagaalkaas waxa waa ideology weeyaan qof waa dili kartaa inka yar shan daqiiqa laakiin ideology inaad disho waxay qaadanaysaa boqol sana qaadanaya cusama bin laden waa la dilay ideology way socotaa weli isal waa ideologydna boko haram is another ideology waa the same ideology waa la dili karaa waxaan laakiin qofka aada dishide ideology ma dili kartaa marka waxay u baahan tahay in ideology ahaana weer lagu qaado oo dadka micnaha culummada ah ee muthaqifiinta scholars-ka ah soomaalida ah empowerment lagu sameeyo la xoojiyo si marka ay uga hadlaan khatarta ay leedahay waxyaabahan ay leeyihiin oo dadka marka ay u kasbadaan taa mid weeyaan midda labaad waxaa weeye militarily ina looga adkaado oo ayagana micnaha intooda micnaha ragga hadda arka markaa fiirisid waxaan waxaan oran karayaa ilaa shan qaybood ay ka kooban yihiin qayb waxay u biir waxay ku biireen ugu biireen in micnaha yani yani global islamic jihadistka hadda socdo caalamkan ka socdo oo inay caduwidii islaam ka dhigeen ay ugu biireen oo maalmaa nimankan micnaha yani ideology caalam caalamiga sita waay qaar waxay ugu biireen soomaaliya maadaama ay burburtay ciidamada ajnabina ay joogaan in qarannimadii dib loo hanto oo yani waa min micnaha waxaa waye nationalistiga oo ku jiro kuwo kale waxay ugu biireen maadaama micnaha yani ka imaadeen minority yani dad qabayl qabayla minority ah oo micnaha yani historical injustice fara badan ay tirsanayaan in micnaha yani ay ku biiraan si marka cadaalad ay ugu raadiyaan jifadii marka ay ka dhasheen taas waa taas waa lagu soo celceliyaa ka dhaxgal midda saddexaad sabab waxa ay ugu biireen marka laga soo tago oo ah in cadaalad darri jirto dadka qaar in dhibaato loo geysto ama beel ahaan ama qof ahaan loogu geysto sidee lagu xallin karaa marka xalku muxuu noqon karaa habka habka keliya ee nimankan lagu jibin karayaa waxaan u kala qaadayaa afar qaybood qayb waxaa weeyaan ideological in weer lagu qaado oo culummada iyo scholarska ay sidaba ugu hadlaan oo ayna baqin oo xataa dowladaha gobolka ay protection siiyaan ama kenya ku dhaada ama Ethiopia ha ku noolaado ama Soomaaliya ha ku noolaado ama Djibouti ha ku noolaado ama Uganda ha ku noolaado dadka culimada in awood la siiyo oo marka si open ay uga hadlaan masaajida ay uga hadlaan oo marka ay dadka ay kasbadaan mid weeyaan midda labaad waxa weeyaan midda militariyan loo jibiyo laakiin hadda approachka African Union isticmaalayaan Tottenham waa kasoo jeedaa ah amisom toddoba sano ay Soomaaliya joogtaa toddoba sano mukti waqti aad u dheer weeye maandadka amson waxay ahayd in ciidan soomaaliyeed ay tababaraan oo markaa tababar ay siiyaan oo marka ay ku wareejiyaan soomaaliya oo lugeeda isku taagta mataydatiyada may dhicin yani cumar cabdi cumar cabdirashiid wuxuu ka degay xafiiska laba kun iyo tobankii ka degay askarigii liiska waardeynaya ka bacdu kusoo noqday marka halkaa waxaa kaga cad fashalka meesha yaal ayaa ka cad maanta war africa african solutions african problems way dhici kartaa oo waxay ka soo xaliyeen wadamadan yani liberia iyo liberia iyo iyo sierra leone way galeen laakiin way xaliyeen dhibkii ma jirtaan si dhaqsi ay xaliyeen way ka noqdeen midda ugu dambaysa raba inaan soo loo jibin kara ay tahay waxa weeyaan dadka shicibka in la kasbado ayagoo shicibkay kasbanayaan shicibka in la kasbado ayaa loo baahan yahay taana runtii waxaa weeyaan waa arrin fakta oon la inkiri karin weeyaan marka ay dhacaan weeraro oo shabaabku ay ka geystaan dalkan kenya waxa ugu horeysa ee la bartilmaameedsado waa dadka soomaalida ah ee dalkan ku nool dadka soomaalida ah oo laga yaabo qaarkood inay ama ganacsiya leeyihiin ama waxbarasho u joogaan ama ammaan darra ay wadankan keenta dhibaato intee la eg ayay arrintaasi u geysatay dagaalka lagula jira al-shabaab
adig waxaan malaynayaa kulligeenna waa aragnay ama aan joogna nairobi ama aan newska kala soconno markii wax dhacaan booliisku isliib bay tagaan tracks bay qaataan dad badan oo soomaaliya oo iyaga laftigooda marka horeba ahaa dad victims oo shabaab ama ka soo qaxay ama shabaab dhibaato geysteen ayaa haddana ama xabsi la geeyaa ama si kale mataqaana dhibaato soo gaarta horta arrintaas arrin aan yeeli karno oo macquulan maha mana ogolaanan second soomaalida laftigooda idinkoo sharci leh ama qaxootiya ama wadan wadanka fiisa ku jooga ayaa markaa askar aragtaan rabtaa inaad laaluush bixisaan ama rabtaa inaad carataan ama qofka moogtay markii askariga waa qof binaadan oo kula mido waa lala hadlaa waa loo sheegaa waraqahaga la tusa haddii aad qaxooti tahay xuquuq baa leedahay 1951 waxaa jira heshiiska ahayd qaxootiga 1969 OAU convention kuwo kale Geneva convention isaa jira qofka qaxootiga xuquuq buu leeyahay qofku ma dooran inuu qaxooti noqdo marxaladaha markaa jira ayaa ka dhigay number two haddii aad sharci leedahay sharcigaaga tus waxaa laga yaabaa qofka askariga qanci wax tiraa sharciga waa kan wadanka sharci baan ku jooga haddii aad dareentaan marka in idinkoo sharci haysta ama qaxootiya ama ganacsi wadan ku haysta haddana xuquuqdan lagu sii tumanayo xafiis baa leedahay safaarad baa leedahay safaaradda inaad tagtaan way marka dhibaatadan ma istaagayso ilaa dadka soomaalidu ay serious ka noqdaan iyaga gudahooda oo wixii sharci haystaan ay si sharci ugu wixii aan sharci haysan ama dhibaato wadan ku haya kenyaanka iyagan dhibaato ku hayaan oo saamayn bay akhir ku yeelanaysa marka inaad kow isteeshanada booliiska iyo meelaha sharciga tagtaan haddii dhibaato maato haddii arrinta tan aad dareentaan arrin soomaalinimadiina ama qaxootinimadiina ama waxyaalahaas safaaradda kaale daa safaaradd waxaas u furanta waddana derisna haweeye ixtiraam baa naga dhexeeya shuruuc baa adduunka lagu wada jooga kaalaya wixii aad u baahan tihiin waa lala qabanaya haddaad gardaran tihiin haddii ladinka gardaran yahay waa la fiirinaya laakiin haddii innaga dhexda inagoo og kuwii dhibaatada geysan inagu dhex jiraan hay-adihii amnigana aan la shaqayn weyn dowladdii soomaaliya iyo safaaraddina la shaqayn weyn dantumo war wixii dhacaa birito yaa la eedeynaya marka innaga laftigan gadaal isugu noqono weeye waa inu waxa kan hoos ahaan isu fiirino soomaali ahaan innagana laftigan shaqadeenna dhinacana ka soo baxnaalan karaa waxaa la sheegay in sababaha ay dhalinyaradu shabaabka u noqdeen waxaa la sheegay in qaabka hadda loola dagaalamaayo uusan ahayn qaabkii ugu habboonaa ee loola dagaalami lahaa ama wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka al-shabaab ma jiraa qaab kale oo adiga qof ahaan aa u arkaysid in wax looga qaban karo ama lagula dagaalami karo al-shabaab
maxaa uu jiraa qaabka ugu fiican oo anigu aan hadda aan arko waxa weeyaan horta marka u horeysa shabaab wuxuu ka soo bilaabmay soomaaliya kama soo bilaamin deriska kama soo bilaamin laakiin mushkiladii guriga gurigaagu hadduu ololayo guriga deriskaana wuu qabsanayaa marka waxa weeyaan waxa keliya oo lagu joojin karo waxa weeye dowlad soomaaliyeed oo maxaa la yidhaha muqaabaraadkeeda leh ciidankeeda leh dhalinyaradii yaryarayd borogaraam u samaysa iyo qabiilka qabaa'ilkii soomaaliyeed waayo qabaa'il baa shaltar u ah shabaab shaltar u ah oo maxaa la yidhahda way taqaanaa soomaali ways wada taqaanaa marka waxa weeye qabaa'il baa cadaalad darro ha tirsadaan wax kasta ha tirsadaan ayaa hoy u ah marka waxa weeye dowladda intay reconciliation ballaaran maxaa la yidhahda shir ballaaran oo dadka soomaaliyeed soomaali lama heshiisiine la isugu yeedho oo waxaa jira reer waliba wuu yaqaana ugaasyaa la leeyahay dad siyaasiyiina la leeyahay waxaa jira maxaa la yidhahdo dad maxaa la yidhaha aqoon-yahan ma ah cid kasta waa la iska wada warqabaa dadku waxa weeye waa la ogyahay hadday soomaaliya rabto inay shabaab ka takhalusto way ka takhalusi lahayd in dib u heshiisiin dhaba la sameeyo iyaga laftirkoodana dib u heshiisiinta lagu soo daro ummaddanoo intaa la-eg hadda waxaad waxaad eegtaa ciidankii soomaaliyeed amasom american yuhuud cid waliba waa la dagaalamaysaa laakiin laga adkaawayo maxaa looga adkaawayo